halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer galaatiya waxaa jira culeysyada qaar ee aan laynala wadaagi karin sidaannu caawa soo saari doonno culeysyada aan dadka la qaybsan karno waxaa ka mid ah murugada aroosyada iyo waxyaabo kale ee aynu u baahannahay inaan la wadaagno dadkayaga kuwaasoo inaga tanbadiya markaana waa hubaal inuu jiro culays aan dadka la wadaagi karno iminkana aynu eegno culayska aynaan dadka la wadaagi karin si markaasi aynu culayskaasi u aragno ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol lix iyo soddon ee axdiga cusub cutubka lixaad aayadda afraad waxaana qoran sida tan laakiin nin kastaa shuqulkiisa ha tijaabiyo dabadeedna faan ayuu iska heli doonaa oo ku kale kama heli doono waxaan u malaynayaa inaynan raadinin in qof waliba culaabtayada inala qaado waayo waxa bawlos uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan reer galaatiya cutubka lixaad aayadda shanaad sida tan waayo nin kastaaba waa inuu culaabtiisa qaato halkan erayga giriigga ah ee loo yaqaano culaabta waxa weeye culaabta xamuulka ah ee gawaaridu ay qaaddo waxaa kaloo loo isticmaalaa carruurta uurka ku jirta oo haweenayda uurka lihi ayaa ilmahaasi qaadi karta soo arki maysid waa culaabta noocaas ah ee aadan cid kale la wadaagi karin wadaad kale oo ka faalloonaya warqaddan reer galaatiya cutubka lixaad aayadda shanaad ayaa wuxuu leeyahay aayaddu waxay leedahay qof waliba waa inuu garbihiisa saartaa culaabtiisa macaanigan halkan ku qoranina waa kaas marka labada macne ee ku kala qoran aayadaha laba iyo shan way kala duwan yihiin sidaad arkaysaan waxaa kaloo taasu ay noqonaysaa howlaha kala gedisan ee mid waliba oo inaga mid ahi uu qabanayo haddii aadan shaqadaada ka soo bixin ninna ma eedi karaysid waayo waxaa lagaa doonayaa inaad waajibaadkaaga ku saaran xagga shaqada aad gudatid nin waliba howl u gaar ah buu leeyahay oo la dooni maayo inaad dadka kale ku qasabto inay kugu gargaaraan waajib adiga aad ka soo bixi weysay waayo nin waliba howl baa guudka u saaran markaan soo gaabiyo waxaa jira culaab aniga iyo adiga aynan wadaagi karin shakhsi waliba ee nool wuu ka duwan yahay qofka kale oo dadku isma shabbaxaan dhan waliba haddii laba qof ay mataano yihiin waxay ku kala duwan yihiin dhanka aaraahda ficilka waxgarashada iyo dhaqdhaqaaqa marka ay sidaan tahay waxaa jira wax aniga iyo adiga ay tahay inaan keligeen samaysanno waxaa kaloo la ogaaday culaabta ugu daran ee qofka shakhsiga ah inay tahay kelinnimada ama cidlanimada waxaan doonayaa inaan qaar ka mid ah kuwaasi halkan idinku sheego inta kalena adigaa ku darsanaya waana culaabta keliga aad qaadanayso waxaa culaabtaasi ka mid ah silaca silaca waa umuur taabanaysa qofka shakhsiga ah meel waliba ha ka yimaadee ma jiro nin kula silcaya waayo waxaa dunidan ku dhalatay adigoo keligaa ah waana duni dhib badan layskumana hayo inaad keligaa wixii dhib ah oo kuu gaar ah dhabarka saaranayso waxaa kaloo jira dhibaatooyin ay qasab tahay inaad keligaa iska caabiso waxaana dunidan laga waynaynin dhibaatooyin aadmiga soo food saara waxaa laga yaabaa inaad jirrato oo xanuunka ku haya ninna kula wadaagi maayo markii ilmahayagu ay aad u liitaan oo ay jiran yihiin oo ay qandho xumi hayso waannu welwelnaa waa aabbayaasha ilaah ka cabsade eh waxaanan doon doonnaa sidii aynu xumadda uga dhimi lahayn intii karaankayaga ah oo hadday suuragal tahay in qandhada la wareejiyana aan u wareejinno marxaladaha sidaas oo kale ah ninna kula wadaagi maayo waayo keligaa baad ku tahay haddii ilmuhu ay kaa xanuunsadaan iyo haddii xaasku ay kaa xanuunsan tahay ama adiga qudhaada aad xanuunsan tahay nin kale oo qoyskaaga ka baxsan oo dareemaya ma jiro markaa silaca shakhsi ahaaneed ee ah xumadda adiga ku haysana cid kula wadaagaysa ma jirto xitaa carruurtaada ama xaaskaaga kulama wadaagi karaan inkastoo ay kula walbahaarayaan xanuunka maskaxda ayaa isaguna ah silac aan ninna kula wadaagaynin dad badan oo ka mid ah kuwa niyad jabsan ayaa waxay ka dhibtoonayaan xanuunka maskaxda silaca dhegayste waa shay ay tahay inaad keligaa duudka saarato waxaa kaloo jira culays kale oo ay tahay in aniga iyo adiga aynu wadaagno waana dhimashada markaana dhimashada qof lala wadaagi karo ma lahan waxaa jira wakhti markii mid waliba oo innaga ah hoos uu ugu dhaadhici doono dooxada hooska dhimashada nin abwaan ah ayaa wuxuu yidhi dhimashadu waa booddo dheer oo dhanka gudcurka loo boodayo oo cidlanimo xambaarsan marka bilxaqiiqa dhimashadu waa culays iyana aan ninna kula wadaagaynin nin kale oo qoraa ah ayaa isna gabay qoray oo wuxuu leeyahay maalmahayagii gaabnaa ee farxadda way tageen waxaana yimid habeenkii dheeraa ee cidlannimada oo albaabkayga waxaa taagan faraskii caddaa oo igeynaya dal aan la aqoon waxaa kaloo jira culays kale oo aan aniga iyo adiga isla wadaagi karin waana dhimashada markaana dhimashada qof lala wadaagi karo ma lahan waxaa jira wakhti mid waliba oo innaga ah hoos oo ugu dhaadhici doono dooxada hooska dhimashada nin abwaan ah ayaa wuxuu yidhi dhimashadu waa booddo dheer oo dhanka gudcurka loo boodayo oo cidlannimo xambaarsan marka bilxaqiiqa dhimashadu waa culays iyana aan ninna kula wadaagaynin nin kale oo qoraa ah ayaa isna gabay qoray oo wuxuu leeyahay maalmahaygii gaabnaa ee farxadda way tageen waxaana yimid habeenkii dheeraa ee cidlannimada oo albaabkayga waxaa taagan faraskii caddaa oo igeynaya dal aan la aqoon markaana saaxib markii dhimashadu ay timaado aniga iyo adiga keligeen baannu tegaynaa oo dhimashadu waa culays adiga keligaa ku saaran waxaannu haatan soo gaarnay culaabta saddexaad oo ah tan ugu dambaysa ee aad keligaa xambaarsanayso culayskan saddexaad waa kan loo yaqaanno beema giriig ahaan oo ka macno ah kursiga xisaabta ee masiixa xukunkan ma lahan kuwa aan badbaadin waxaase iska leh masiixiyiinta oo qura waxaa haddaba jira xukun ay leeyihiin kuwa aan rumaysnayn waxaana weeye kursiga cad ee xukuumadda ee laynoogu sharaxay cutubka kow iyo labaatanaad ee kitaabka muujintii ha yeeshee kursiga xukuumadda ee masiixa waxaa leh masiixiyiinta oo qura si bal aad wax kaga ogaataan xaalka ayaan iminka dib ugu noqonaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos oo u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda tobanaad ee baalka saddex boqol siddeed iyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waayo dhammaanteen waa in laynaga wada muujiyo kursiga xukuumadda ee masiixa hortiisa in qof kasta uu helo siday ahaayeen waxyaalihii uu jidhka ku falay ha ahaadeen wanaag ama share haddaba wax waliba ee aynu ku samayno jidhka markaynu masiixiyiin nahay waa in xukun la saaraa si bal loo arko haddii aynu abaalmarin mutaysannay iyo haddii kale nabaaddiinnada ma ahan mid murun uu ka taagan yahay taasoo la siiyey rumaystayaasha iskutallaabta masiixa waa shaqada rumaystaha waxa la xukumayo ama la horkeenayo kursiga masiixa waxaa rasuul bawlos mar kale uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayadda laba-iyo tobanaad sida tan sidaasaa midkeen kastaba ilaah ula xisaabtami doonaa dabadeedna bawlos baa wuxuu taagayaa qaynuun loo isticmaali karo meel waliba oo nolosha bini'aadanka ah waxaana la siiyey rumaystayaasha sida ku qoran isla warqaddan reer galaatiya cutubka lixaad aayadda toddobaad inkastoo aynaan weli gaarin aayaddaasi waxay leedahay sida tan yaan laydiin khiyaanayn ilaah laguma majaajiloodo waayo nin kasta wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa haddaba qaynuunka waa run dhan waliba oo laga eego waxaad beerataa suuf waxaadna gurataa suuf waxaad beerataa qamadi waxaadna gurataa qamadi oo markii aad masiixi tahay waxaad goosanaysaa wixii aad beerato waxaa jira qhasiido aynu qaadno oo waxaa la leeyahay xisaabtii hore waxaa la bixiyey mar hore marka nolosha qofka masiixiga ah waa dhab inay sidaasi tahay oo la bixiyey xisaabtii hore wakhti aan dhoweyn laakiin waa sidee xisaabtaadu maxaa kuu soo haray ilaa aad badbaadday sidee bay noloshaadu isku beddeshay intii aad masiixa soo raacday miyaa weli wax dembi ah ay ku jiraan noloshaada miyaadse ilaah u qiratay haddii wax dembi ah ay noloshaada leedahay miyaadse dembiyadaadii qiratay waxaannu innaga oo dhan ka hor muuqan doonnaa kursiga weyn ee masiixa maalinta yoomatul xisaabka rasuul yooxanaa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee uu qoray cutubka koowaad aayadda toddobaad ee baalka afar boqol shan iyo toban ee axdiga cusub markaasoo uu lahaa laakiin haddaynu nuurka ku soconno siduu isaguba nuurka ugu jiro wehelnimo ayaynu isla wada wadaagnaa oo dhiigga ciise oo wiilkiisa ah wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan qof baa wuxuu leeyahay waxaan ahay nin masiixi ah oo dembi iga dhici maayo marka ma waxaad leedahay masiixinimadaada aawadeed dembi geli maysid marka ay sidaas tahay waxaan kuu sheegayaa in aragtida qofka ceenkaas ahi ay qaldan tahay haddii garashadaadu ay iftiimayso waxaad garanaysaa in xitaa haddii aad masiixi tahay oo iftiinka erayadii ilaah ay qalbiyadaada ku jiraan inaad dembaabayso mar un waxaad si caddaan ah u arkaysaa dembiyada noloshaada ku jira waayo iftiinka hadalladii ilaah ayaa bayaaminaya dembiga nolosha waxaad haddaba eegtaa sida ku qoran warqaddii rasuul yacquub cutubka afaraad aayadda toddoba-iyo tobanaad ee baalka afar boqol iyo labo ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan haddaba kii garanaya inuu wax wanaagsan sameeyo laakiin aan samayn dembi bay u tahay isaga haddaba miyaa taasu ay ku qusaysaa waxaan u malaynayaa in aniga ay i saamaynayso ama i qusayso oo haddii aan garanayo wanaagga ilowse aanan samayn dembi bay ii tahay kii garanaya wanaagga ilowse uusan samayn dembi bay u tahay markaa noloshaada masiixinimo adigoo ah carruurtii ilaah ayay ku noqonaysaa culays sidii aad u maarayn lahayd oo maalin bay noloshaadu sayidka hortiisa imaan doontaa iminka waxaa jira culays kale oo aadan cidna la wadaagi karin ama adigu aadan saas ama adigu aadan saarsan karin waana culayska qorniinku uu ka hadlayo ee ah dembiga bawlos oo umuurtaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran qaybta koowaad ee warqaddii uu u qoray reer rooma daa'uud ayaa wuxuu leeyahay isna sida ku qoran zabuurka cutubka soddon iyo siddeedaad aayadda afraad sida tan waayo xumaatooyinkaygii waxay ka sara mareen madaxayga sida rar culus ayay igu culus yihiin aad iyo aad saaxib nebi daa'uud wuxuu leeyahay xadgudubyadaydii waxay dhaafeen madaxayga oo buu yidhi waa kuwo igu culus aad iyo aad waxaa kaloo zabuurluhu mar kale uu leeyahay sida ku qoran zabuurka shan iyo kontonaad aayadda lixaad oo leh oo anna waxaan is idhi waxaan jeclaan lahaa inaan baalal yeesho sida qooley oo kale markaasaan iska warwareegi lahaa meel fog oo waxaan degganaan lahaa cidlada haddaba saaxiib weligaa ma dareentay dhibaato ama dhibka uu leeyahay dunuubtaada aawadood inaad meele cidlo ah aaddo oo aad dadka oo dhan ka dheeraato mararka qaarkood haddii qofku dhibaati ay qabsato oo uu wareero waxay dhakhaatiirta kula taliyaan inuu meel kale aado oo uu waxa uu hayo ilaa iyo wakhti joojiyo zabuurluhu wuxuu leeyahay waan isaga tegi lahaa dembiyadayda haddii aan karo haddaba aniga iyo adiga kama ordi karno dembiyadayada waayo waxaa inagu jira cuqdad cuqdada had iyo goorba waxay ku jirtaa dadka oo waa sida gacantaada midig nimanka cilminafsiga ku takhasusay ayaa waxay isku taxallujiyeen inay wadiiqo looga takhalluso helaan cuqdada laakiin kuma ayaan guulaysan qof waliba oo aadami ah wuxuu leeyahay ama ku jirta cuqdad nafsi nin qoraa ahaa ayaa wuxuu waraaq u soo diray laba iyo toban nin oo caan ahaa oo reer london ahaa markaasuu ku qoray warqaddiisii telegaraamka ahayd isagoo la ciyaaraya wax kasta waa la ogaaday ee carara laba iyo tobankii qof cuqdad ay qabeen aawadeed bay u wada baxsadeen ninkanuna wuu iska ciyaarayey haddaba dembigu waa culays aynaan cidna la wadaagi karin innagana inagu culus waxaa jira halsi oo dembiga wax looga qabto waxna weeye iskutallaabta ciise masiix waxaa zabuurluhu uu leeyahay sida ku qoran cutubka shan iyo kontonaad aayadda labaatan iyo labaad sida tan culaabtaada rabbiga saar oo isna wuu ku xanaanayn doonaa waayo isagu kan xaqa ah marnaba u dayn maayo in la dhaqaajiyo ciise masiix qudhiisa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka kow iyo tobanaad aayadda siddeed iyo labaatanaad sida tan ii kaalaya kulligiin kuwiinna howshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin markaa isaga keliya ayaa culaabteenna dembiyada qaadi kara maanta waayo isagu wuxuu bixiyey ciqaabteennii dembiga oo isaga oo keliya ayaa inaga qaadi kara oo weliba adigana culaabtaada kuu qaadi kara haddaba waxaan idinku leeyahay ninka aan ciise masiix raacsanayn wuxuu la mid yahay sida nin dhul qallaad addoonnimo loogu kaxaystay oo dhaawacmay oo dhiiggu uu ka qulqulayo oo nin caawinayana aan lahayn ciise keliya ayaa ina caawini kara taasina waa asbaabtii uu dunida u yimid mar kale ayaa ciise masiix wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda tobanaad sida tan waayo wiilka aadanuhu wuxuu u yimid inuu kii hallaabay doon doono uu badbaadiyo masiixa haddaba wuxuu bixiyey dembiyadeennii oo dhan sida ninka shisheeyaha ah ee dal aannu lahayn ku dhaawacmay oo kale ayaan isaga caawimaad ka sugaynaa oo aan fiirsanaynaa isaguna wuu ina badbaadinayaa haddaba dembiyada shakhsiga ah waa sida jibisada oo kale oo markii ay qofka isku marto aan sii daynaynin ilaa uu dhinto markaana dembiyada shakhsi ahaaneed waa culays aannu qofka qaadi karin waxaanay inoo kaxaynayaan dembiyadaasu ilaa dhimasho waana dhimashada daa'imka ah maxaad haddaba dembiyadaada ku samaynaysaa waxaa jira culays aad dadka la wadaagi karto iyo kuwa ay tahay inaad adiga qaadato ha yeeshee culayska dembiyada shakhsi ahaaneed waa culays qofka ku adag waana mid aan loo babac dhigi karin ugu dhowaan laba kun oo sannadood ayaa masiixu dembiyadeennii uu qaaday wuxuuna ku bixiyey iskutallaabtii la saaray maanta culayskaagii wuu ku saaran yahay haddii kale rumaysad baad ku qaabilaysaa masiixa oo waxaad caddaynaysaa inuu yahay badbaadiyahaaga dembiyadaadiina isagaa kuu qaadaya ciise masiix qaadista dembiyadaada ninna la wadaagi maayo isaga keliya ayaa bixiyey haddaan horay idinku sii wadno warqaddii reer galaatiya cutubka lixaad aayadda lixaad ee baalka saddex boqol lix iyo soddon ee axdiga cusub ayaa waxaa ku qoran sida tan kan hadalka la baraa wax walba oo wanaagsan qayb ha ka siiyo kan wax bara haddaba sida abbaarta ah ayaa aayaddanu ay tahay tan ugu bayaansan ee kitaabka ku qoran rasuul bawlos wuxuu aayaddan keenayaa meel qof waliba uu ka arki karo ereyga giriigga ah ee ko'enoyo ayaa markii la tarjumo noqonaya xidhiir ama wadaqaybsi in la wadaago waxyaabaha masiixa bawlos wuxuu leeyahay kan idin wacdiya waa inaad wax siisaan haddii mid ka mid ah wadaaddada uu kula wadaago faa'iidooyinka ruuxa adiguna waa inaad faa'iidooyinka jidhka la wadaagto ama haddaan ku caddeeyo aad mushaar siiso haddii ilaah uu kugu barakadeeyo maal fara badan oo uu jiro qof xagga ilaah kaala hadla waad ku qasban tahay inaad ninka wadaadka ah faa'iidooyinkaaga wax ka siiso waxaana ay ku sallaysan tahay wadaagidda nimcada taasu laakiin imaqal saaxiib haddii aad inta suuqa aad tagtid aad qudrad iyo rooti soo iibsato oo aadan lacagtiina bixin dhibaato ayaad la kulmaysaa waxaa jira kuwo badan oo hela nimcada ruuxa laakiin markii ay ka bogtaan aan innaba wacdiyaha waxba u reebin waxay la mid tahay nin cunno iibsaday oo haddana aan innaba lacag bixinin hadalka ilaah waxay leeyihiin waa in qofka wadaadka ah aynu la wadaagno faa'iidooyinkeenna haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii reer galaatiya ayaan iminkana eegaynaa cutubka lixaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan yaan laydiin khiyaaneen ilaah laguma majaajiloodo waayo nin kasta wax alla wixii uu beerto ayuu goosan doonaa haddaba aayaddanu waa mid caaqibo leh oo inoogu qoran qorniinka waa sharci aan qarsoonayn oo ka dhex shaqeeya nolosha aadmiga oo dhan markii aannu beeralaynahay waxaannu garanaynaa haddii aynu masago beeranno inaan masago soo guranayno oo haddii aynu galley beerannana waxaynu soo guranaynaa galley haddii qaarkeen ay suuf beertaanna suuf unbay guran doonaan markii aynu xagga damiirka ku fasirno aayaddan ayaa waxay noqonaysaa in wixii aynu beeranno xumaan ama samaan aynu isla waxaasi soo guran doonno markaannu eegno injiilka sida mataayos uu u qoray cutubka saddex iyo tobanaad ayaa sayid ciise masiix uu inoogu sheegay masaalkii beerreyga waxaa kaloo uu inoo sheegay wixii uu soo goostay beeralaygaas markii ay midhihii u baxeen haddaba miyaad garanaysaa waxa loo leeyahay qof waliba wixii uu beerto ayuu goosan doonaa waxaan filayaa in dhammaanteen aynu garanayno in haddii aynu qof dilno mar ay noqotaba innaguna aynu gelayno gacandad haddii aynu bannaysannay dhac mar baa layna dhici doonaa haddii aynu dadka quursannana mar baa innagana layna quursanayaa haddii aynu dadka xamannana innana waa layna xaman doonaa haddii aynu dadka rufiyaannana innana waa layna rufiyaami doonaa wax kasta ee aynu qofka ku samayno isla waxaasi ayaannu malaysanaynaa oo sharciguna waa mid waana in nin waliba uu goosan doono wixii uu beerto dhegayste miyaad weligaa wax dishay ama dhacday ama qiyaamaysay weli rajo ayaad ku leedahay ciise masiix oo isaga ayaa qaaday ciqaabteenna oo dhan oo dembi kasta ee aad gasho ma gaarsiisna heer uu kaa joojiyo badbaadadaada marba haddii aad ciise masiix saarato kalsoonidaada oo aad iimaanka ku qabto ha yeeshee wixii aad samaysay ilaah wuu kaa jaasaynayaa sida khiyaanada dilka iyo xumaanta kale laakiin badbaadadaada su'aal ka imaan mayso haddii aad badbaaddo waxaa lagaa doonayaa inaad ka dheeraato dembiyada ku keeni kara inay xumeeyaan xidhiirka aad la leedahay masiixa waxaa qorniinku uu leeyahay ciise wuxuu naftiisii u bixiyey dembiyadeenna aawadood marka haddii dembiyadeennii aanu saarannay iskutallaabta masiixa waxaa hubaal ah in dembiyadu aanay sii soconaynin balse weli waa dembaabi kartaa waana dembi ilaah uu ku muujinayo oo aad isla markaasba ilaah hor keenayso waayo kuma socotid dabeecaddii hore laakiin waxaad ku beddelantay cusboonaanta ruuxa
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegaysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin